ikhwat اlkiraam ayuha alaxibatu fi اllaah waxaynu caawa u fadhinaa nadwadii tobnaad ee lagu qabtay masjidkan rawda waxaan rabaa inaan wax yar nadwooyinka hor wax yaroo idinka siiyo warbixin ah labadii kun iyo saddexdii bishii shanaad ayay ahayd markii ugu horreysay ee masjidkan rawda lagu qabtay nadwadii ugu horreysay ee ahayd altijaara wa acmaalu almaaliya ganacsiga iyo acmaasha maaliga ah sida sharciga islaamka waafaqsan baahi baa keentay markaas ganacsiga iyo acmaasha maaliga ayaa burburkii kadib soo noqonaysay waxaana isqabqabsi fara badan uu ka dhacdhacay shirkadaha iyo ganacsiga iyo sidaa dadka suuqa ku jirayna waxaa laga yaabaa intooda badan inayna xog ka haynin fikiga mucaamalaadka cabashooyin fara badan oo culimmada soo gaaray darteed ayay markaa culimmadu waxay hindiseen ayadoo raggii guddigii dacwada ka shaqaynayana ay la joogeen in fara badan oo ganacsatada ka mid yihiina ay ku gacan siisay in la qabto nadwo acmaasha tijaarada iyo mucaamalaadka maaliga ah ka warramaysa nadwadaas waa la qabtay wakhtigaa ayaa la qabtay bishii iyadu bartamihii akhiiran qabanqaabadooda bilow laakiin waxay dhacday bishii oktoobar bishii oktoobar ee labadii kun iyo saddexdii ayay bilaabatay halkaa ayay waxay ka noqotay sunna xasana oo laga bilaabo sanadkaas wixii ka dambeeyey sanad walba waxaa la qabanayay nadwo ayadoo markaaba lagu fiirinayay ama diiradda lagu saarayey baahida ama mawduuc markaas dhibaatadiisu taagan tahay oo markaa loo joogo nadwadii labaad oo nadwadaa ku xigtay waxay ahayd nadwadii ku saabsanayd axkaamu alusra alislaamiya oo labadii kun iyo afartii la qabtay waxaa ku xigtay nadwadii saddexaad oo mawduucaasi waxay ahayd alcaqiida alislaamiya caqiidada ayay ka hadlaysay nadwadaas ayaduna nadwadii afraad asiyaasa asharciya ayay ahayd oo dhacday labadii kun iyo lixdii waad garanaysaan xilligii maxaakimtii islaamiga ahayd ay magaalada muqdisho qaqablayaalkii iyo bay ahayd mawduucaasi sidaas ayuu wakhtigaa ugu aadanaa waxaa ku xigay nadwadii ciwaankeedu ahayd asbaab nuhuudi alumam ayay ahayd nadwadii nadwadaa ku xigtay oo dhacday labadii kun iyo toddobadii nadwadii nadwadaa ku xigtay oo ahayd nadwada toddobaad muxamadun rasuulu ullah sababtii ku beegnayd waad garanaysaan wakhtigaa keentay waxay ahayd wakhti ay aad si cadowtinimo badan oo u muujiyeen waddamo badan oo reer galbeedka ah oo gaaladaahi oo kartoonno iyo cayda nebiga sala allahu calayh wasalam ay dad fara badan la soo caanbaxeen ayaa iyadana lagu aadiyey cafwan waxaa lix ahaa nadwadii dhacday alxaala araahina loo bixiyey oo nadwo kooban ahayd oo dhacday burburkii maxaakimta kadib ayay nadwadaasi dhacday nadwo kooban bay ahayd nadwada muxamedun rasuulullahi midii toddobaad ayay ahayd mushkilatu suumaal fii manduuri alislaami ayay ahayd nadwadii sideedaad oo dhacday iyaduna sanadkaa sanadkii ka dambeeyey nadwadii ka horreysay middaan oo ahayd nadwadii sagaalaad oo sanadkii hore dhacday waxay ahayd nadwadii ahayd addiinu annasiixa xadiiska nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam maxaan mucjiska ah waxaynu caawa u fadhinaa nadwadii tobnaad oo ciwaankeedu uu yahay asaxwa asalafiya fi suumaal naxwa indilaaqa rashiida sidaas ayay maalin walba ama sanad walba culummadu mowduuc markaa taagan oo dhibkiisu ay dadku dareemayaan u soo qaadanayeen nadwooyinkuna sidaa ayay ahaayeen faa'iidooyinka nadwooyinka lama soo koobi karo walow aan hubo oo aan laga faa'iidayn oo aan laga diyaarin kutub oo aan la qorin haddana nadwooyinku faa'iidada ay leeyihiin waxa weeye mawduuc aad u ballaaran oo axkaamta islaamka ah ayaa duruustiisa iyo su'aalihiisa iyo fatwooyinkiisa muddo kooban lagu soo jeediyaa oo wax aad u fara badanna lagu dhex wadaa sidaas ayay ahaayeen nadwooyinku waxaan ilaahay uga baryaynaa culummadii tan iyo markaa soo waday ilaahay subxaana wa tacaala inuu ka abaalmariyo ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu khayr ugu jaaseeyo waxaan rabaa nadwooyinka markaan intaa uga baxo inaan halkan ciwaanka durshayda ah waxaa caawa ka koreeya magaca nadwada iyo masjid rawda muasasat alminhaaj lidacwati watanmiya ayaa ka koraysa awal waxba kama korayn jirin sanadkan wixii ka horreeyey waxba kama korayn jirin waxay ahayd ciwaanka nadwada tiradeeda nadwa saabica ama saadisa iyo meeshay ka dhacaysa iyo inta hoose ayay ahayd in fara badan oo ragga ka midii waxaa laga yaabaa inay garanayaan mu'asasadan waa mu'asasad dacwi ah oo loo sameeyey sanadkii hore ayaa la sameeyey xagaagii sanadkii hore waxaana lagu aasaasay adugu taladeedu muddo badan bay socotay laakiin waxaa lagu aasaasay markii ugu dambaysay magaalada qardho markii ay ka dhacaysay nadwadu sanadkii xagaagii hore ayaa la aasaasay mu'asasadan waa mu'asasad sida ka muuqata khayrka ka shaqaysa lidacwiya watanmiya arrimaha bulshada oo ay ugu horayso faafinta diinta islaamku ayaa loo aasaasay culummada ayaana aasaastay oo shaqadii dacwada dadka iyo culummada iyo dacwadii inay fududayso oo waddo ayaa loogu talagalay waxayna joogtaa heerkii maamulkii dacwada mandiqadan waqooyi bari ama puntland heerkii idaarada mandiqadu ay joogtay ayay joogtaa dacwada ayayna ka shaqaynaysaa nashaadaadkeeda waxaa laga yaabaa ragga qaarkood inay arkeen oo dowlaad fara badan iyo ayay qabteen haddana caawa nadwadan tobnaad aynu u fadhina ayaga ayaa qabanqaabiyey oo isku dubaridkeeda iyo qabanqaabadeeda ayaga ayaa sameeyey mas-uuliyiinteeda iyo xubnaheeda insha allah waa la baran doonaa dhammaanna dadka dacwada iyo dhallinyarada iyo ama waxbaranaya ama waxbarta inay la shaqeeyaan ayaa la rabaa insha allahu si horu dhaca maadaama ay nadwadan soo diyaariyeen oo soo qabanqaabiyeen ayaan si horu dhaca intaa idinkugu sii tacriifinaya si aan loo oranin maxay tahay mu'asasatu minhaaj ayaan rabaa inaan intaa idinku tacriifiyo laakiin iclaankeeda iyo laafitaadkeeda iyo insha allahu brofilkeeda waad heli doontaan haddii alla idmo wakti aan fogeyn intaas haddaan aniguna idinkugu kabo warbixin insha allah waxaan rabaa inaan u gudubno oo nadwadii aan guda galno waxaan rabaa inaan wakti yar kadib ku soo dhoweeyo microfoonka sheekh doctor bashiir axmed salaad oo inoo jeedin doona insha allahu darsigii koowaad ee nadwadeenna tobnaad ee caawa ka dhacaysa masaajidkan weyn ee rawda ee magaalada boosaaso ciwaankeeduna uu yahay manhaj alislaax waataqyiir manhaj alislaax waataqyiir cinda ahli sunnati waljamaca